Ergeyga Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya u qaabilsan xasilinta iyo sidoo kale ilaalinta arrimaha rayidka Cumar Ibraahim Xaashi oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo u joogay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose islamarkaana ka qayb galay shir markaasi looga hadlayay ilaalinta rayidka ayaa mar uu la hadlay warbaahinta uga warbixiyey qorshayaasha horyaalla xafiiskiisa iyo sidoo kale muhiimadda uu xafiiskan u leeyahay bulshada Soomaaliyeed xafiis ahaan shaqadiisu waa shaqo kooban Eh, madaxweynaha wuxuu- maadaama uu go-aan ka qaatay in haddana xafiis isagoo matalo oo ku takhasusa u istaaga hay-adaha dowliga ee garab istaaga oo kala shaqeeya eh, xasilinta iyo ilaalinta arrimaha eh, rayidka ayuu go-aansaday inuu inuu asaasay marka ugu horreysa waxaa xasuustaa madaxweynihii hore oo hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo hadda igaan jooga loo magacaabay muddo sideed bilood uu joogay si fiican buu usoo waday as- istiraatiijiyadii iyo siyaasadda uu ku shaqayn lahaa xafiiska ayuu soo soo asaasay anigaa kusoo biiray meeshii baan kasii wadnay marka xafiiska eh, horta fulin ma lahan oo fulin heedaha dowliga eh, heer ma- heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa iska leh annaga waa un inaan haga siyaasaddii ay ku- wax ay ku fulin lahayeen inaan u- aan u qeexno inaan eh, wacyigelin iyo advocacy inaan sameyno eh, inaan eh, dhaqaale loo soo yabooha qaabkii dhaqaalaha lagu soo yaboohi lahayn iyo siyaasaddii iyo fikraddii iyo hadafkii dhaqaalaha lagu keeni lahayn aan aan aan aan aan aan diyaarin tii idaheenna meel fiican ay noo maraysaa waxaan leeyahay eh, isku xirkii hay-adaha dowliga hay-adaha hay-adaha caalamiga eh, ma- heer federaal heer maamul goboleed oo dowladda eh, hay-adaha eh, rayidka eh, waxaan u maleeyaa si fiican baa u sameynay isku xirkaas coordination fiicanaa ka jira inaad la socotaan mooyaane waxaas waxaan la kulmay bi- afar biloodba eh, national coordination meeting aa jira bil walbana waxaa jira eh, technical level coordination eh, meetings oo ka dhaca maamul goboleedyada oo xogta la isweydaarsada dhaqaalaha ayaa la la- la qeexa sidee dhaqaale kale lagu raadiyana laga laga wada hadlo kadib ergeyga markaa conceptkii ama fikraddii la diyaariyay ayuu uu dhaqaale ku- uu ku raadiyaa meel fiican ayna noo maraysaa waxaa kaloon diyaarinay eh, oo hadda noo socdaa siyaasaddii guud oo degan oo xasilinta loogu talagalay national stabilization policy mar dhowna in lasoo gabagabeeyo aan rajaynaynaa conceptaa laisla qaatay oo la dhahaa eh, area based stabilization intervention oo kii hadda oo halkan eh, iyada laftigeeda eh, isxog- isxog waraysi fiican panel discussion intii laga sameeyey eh, xamarna laga sameeyey hadda ka hore iyo meelo kale taasna waxaa isku raacay ba- baahida baahiyaha meelaha la xoreeyo ay kala duwan yihiin marka in aan wixii dhan aan la jamcinina laga dhigaa eh, fulinta xasilinta ay noqota khaas ku eh meela eh, meela qaar meel walba baahideeda toos in loo abaara eh, qiimeyn lagu sameeyo wixii dhaqaalo oo ku bixi kara muddadii ay qaadan karta isla qiimey ilaa eh, marka iyada laga laga howlgala hay-adaha ay khuseeyaan ay ka howlgalaan heer heer federaal iyo heer maamul goboleed